بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله المثال السابع والثامن qowluhu tacaala wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid waxa uu mualifku yidhi calayhi raxmat ullah waxaynu ku jiraa amhiladii uu soo qaatay shubuhaadkii ahlu tactiilku ay keeneen waayo waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtii u dambeysay ee ahayd shubuhaadka ahlu ta'wiilka jawaabaha ahlu sunnuhu ay kaga jawaabeen waxa uu sheekhu yidhi almihaalu asaabicu wathaamin tusaalaha toddobaad iyo tusaalaha siddeedaad qowluhu tacaalaa hadalku allaah yidhi weeyaan korreeye wanaxnu annagu aqrabu waannu uga dhownahay ilayhi isaga waa insaankii ama qofkiiyo min xabli lwariid xowla almariidka ama xididkaa waxaa la yidhaha alwariidaan labadaa xidid ee hareeraha dhuunta hareeraheeda mara ayaa la yidhaha alwariidaan waana laba xidid oo halbowlo ah oo wadnaha ku xidhiidhsan marka xididada waanu uga dhownahay ayaa alla uu yidhi subxaanah iyo wa qowlih odhaahda allahu yidhi weeyaan subxaanah wanaxnu aqrabu annaka ayaa uga dhow ilayhi ay ila almuxtadir ruuxii lagu soo xaadiray macnaha waa qofkii dhimanaye geeridu ay ku soo xaadirtay annaka ayaa uga dhow minkum idinka idinka dhow walaakin ha yeeshee laa tubsiruun waydaan arkayn waxa uu sheekhu halkan ku soo arooriyey laba aayadood oo labadaba ilaahay qurbigii naftiisa uu u tiiriyey wa naxnu aqrabu markaa shubhada ahlu ta'wiilku ay keeneen waxay tahay ahlu sunnow haddaydaan ta'wiil la imanayn oo aydaan awilayn waxaa la rabaa inaad labada aayadood daahirkooda ku dareerisaan oo aad tidhaahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala laftiisa ayaa u dhow rabbi ayaa u dhow oo waa qurbi waxa weeyaan ilaahay uu u dhow yahay qofkii waa inaad tidhaahdaan bidaatihi haddii kaloo aad ku fasirtaan qurbulmalaa'ika ama dhowaanshaha malaa'igta dee waa ta'wiil mar haddaad awiishaanna dee annakana ta'wiilka hanagu qabsanina sidaasay yidhaahdeen waana khata oo waxa weeyaan jawaabta ahlu sunnaha ayay ka caddaan doontaa inaan qurbigani ahayn qurbullah ee qurbulmalaa'ika uu yahay qurbiga malaa'igta in lagu fasiraana anay ahayn ta'wiil ee ay tahay daahirkii lafdiga iyo xaqiiqadiisii mutabaadarka ahayd inay tahay waayo hore waxay noo soo martay dawaahiru nusuus waxaa lagu gartaa bixasabi asiyaaqi waalqaraa'ini waalidaafa yacnii hadba siyaaqa hadalku siduu u socdo waxa ka horeeya waxa ka dambeeya iyo waxa weeyaan waxa loo idaafaynayo qaraa-inta ku xeeran yacni waxyaabahaas ayaa lagu gartaa waxa weeyaan daahirka aayadda hore markaa ee fii suurati qaaf waxaa ka horreysay walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuh allah wuxuu yidhi jalla sha'nuh walaqad khalaqna alinsaan xaqiiqa ahaan insaankii waanu abuuray wanaclamu waxaananu ognahay maa tuwaswisu waxa ay ku waswaasinayso ama ay ugu sheekaynayso bihi maaga nafsuhu naftiisu waa xadiisu nafsigii yacnii qofka waxyaabaha ay naftiisu ugu sheekaynayso ee ay ku waswaasinaysana waanu ognahay macnaha isagoon muujinba oo aan kuba hadal oo afkiisa aanu kaba soo bixin ayaa alla wuxuu leeyahay sida cilmigiisu uu caam u yahay xataa xadiisu nafsiga waa waxa aad ku sheekaysanaysee daakhilkaaga iyo gudahaaga naftaadu ay kugula xanshaashaqaysay aanad muujinba walaqad khalaqna alinsaan insaankii waanu abuuray baa alla uu yidhi subxaanah wanaclamu waxaananu ognahay maa tuwaswisu bihi nafsuh naftiisu waxay ku waswaasinayso ee macnaha ay ugu sheekaynayso ayaanu ognahay waa xadiisu nafsigii qof walba naftiisu dee waxbay ugu sheekaynayso waxaa alla uu yidhi wanaxnu annaku aqrabu waananu uga dhownahay ilayhi ay ila linsaan insaankii waxaanu uga dhownahay min xabli alwariid yacnii xowla almariidka ama waxa weeyaan xididadaas halkaa dhuunta hareeraheeda mara waa labadaa xidid ee halbowlaha ah ee hareeraha mara qoorta labadeedaa dhinac marka alla wuxuu yidhi wanaxnu anaku aqrabu waanu uga dhownahay ilayhi insaankii min xabli lwariid xididadaas aynu nidhaahno xowla lmariidada waanu uga dhownahay baa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala wa qowlih iyo odhaahda allahuu yidhi weeyaan subxaanah falowlaa idaa balagat alxulquuma wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun alla wuxuu yidhi falowlaa idaa balagat alxulquum ay hallaa idaa balagat alxulquum oo miyaydin waxa weeyaan marka ay ruuxdii ama naftu ay dhuunta gaadho ee ay halkaa hunguriga soo gaadho wa antum xiinaidin tanduruun idinkoo markaa eegaya oo arkaya in halkaa naftii ay ku wareegayso oo ay ka sii baxayso yacnii aayadda aakhirkeedu wuxuu ahaa dee hadday idinka run tahay oo aan laydinsoo celinayn oo bacdiga aydaan aaminsanayn miyaad nafta dib ugu celisaan jidhka tarjicuunahaa in kuntum saadiqiin maad ruuxda aada jidhka dib ugu celisaan haddaad awood leedihiin iyo itaal oo idinka run tahay mana celin karaan dee waxaa alla uu yidhi markaa falowlaa idaa balagat alxulquuma wa antum xiinaidin tanduruun miyaydin waxa weeyaan marka ay ruuxdu halkaa hunguriga ama dhuunta ay soo gaadho idinkoo eegaya oo wanaxnu annaguna aqrabu aanu idinka dhownahay ilayhi yacni ruuxan geeridu ku soo xaadirtay waa almuxtadar kan lagu soo xaadiray ee dhimanaya aanu idinka dhownahay minkum idinka walaakin ha yeeshee laa tubsiruun aydaan arkayn annakoo idinka dhow aydaan waxa weeyaan idinkuna arkayn miyaad markaa dee nafta dib u celisaan weeye markaa shaahidku waxa weeyi wa naxnu annaga oo aqrabu idinka dhow ilayhi qofkan ay geeridu ku soo xaadirtee muxtadarka ah minkum idinka aanu idinka dhownahay walaakin laa tubsiruun ha yeeshee aydaan arkayn oo macnaha idinkuna ma arkaysaan laakiin aanu idinka dhownahay markaa shubhada ay soo arooriyeen ahlu ta'wiilku waxa weeyaan wanaxnu aqrabu ilayhi labada aayadoodba qurbiga maadaama ilaahay naftiisa u tiiriyey dee waa qurbullah saasay yidhaahdeen haddaad daahirka doonaysaan xaysu fusira waxaa lagu fasiray markaa alqurbu dhowaanshaha fiihimaa labadan aayadood dhexdooda wanaxnu aqrabu ilayhi biqurbi almalaa'ikati malaa'igta dhowaanshaheeda ayaa lagu fasiray oo inay malaa'igtu ruuxa u dhow yihiin ayaa lagu fasiray marka waxay yidhaahdeen sidee qurbi loogu fasirayaa kii malaa'igta waa kii ilaahay ahlu tactiilka ama ahlu ta'wiilka ayaa sidaa yidhi waljawaabu jawaabkuna waxa uu yahay ana tafsiira alqurbi in dhowaanshaha fasiridda lagu fasiraya fiihimaa labadan aayadood dhexdooda biqurbi almalaa'ika malaa'igta dhowaanshaheeda lagu fasirayaa laysa ma ahaanin sarfan leexin lilkalaami hadalka laga leexinayo can daahirihi daahirkiisii laga leexinayo liman tadabbarahu ruuxa u fiirsada waxa uu sheekhu yidhi jawaabku waxa uu yahay qurbiga labada aayadood ku soo arooray in lagu fasiro yacni qurbigii malaa'igta maaha kalaamka in daahirkiisii laga saaray ruuxa u fiirsadee tadabbura ama alaayat اluulaa aayadda hore miyaa faina alqurba waayo qurbiga iyo dhowaanshuhu muqayadun waxa lagu qayday fiihaa aayaddan dhexdeeda bimaa yadullu wax ku tusinaya calaa daalika madkuurkaas yacnii qurbigani qurbigii malaa'igta inuu yahay wax ku tusinaya ayaa lagu qayday qurbigana lama idlaaqin xaysu qaala allah wuxuu yidhi wanaxnu annagu aqrabu aanu u dhownahay ilayhi yacni insaankii min xabli lwariid xididada aanu uga dhownahay waxa weeyaan dhuunta hareeraheeda maraya labada dhinac midig iyo bidix ka maraya aanu uga dhownahay goormaanu uga dhownahay id xilli aanu uga dhownahay wakhti yatalaqaa ay la kulmayaan almutalaqiyaani labadii wax la kulmaya waa labadii malage macnaha addoonka camalkiisii ay la kulmayaan si ay u qoraan xasanaadkii iyo sayi-aadkiiba oo canilyamiini midigta waxa ka fadhiya oo kaga sugan qaciidun malag ayaa midigta ka fadhiya wixii xasanaad iyo wanaaga ka qoraya wa canishimaali bidixdana qaciidun malag ayaa ka fadhiya wixii sayi-aad iyo xumaana ka qoraya waxaa loo odhan waayey iyadoo ay laba malag yihiin can ilyamiini wa can ishimaali qaciidaani iyadoo laba malag ay ka fadhiyaan midig iyo bidix ee loo tasniyin waaye waxa weeye yacnii qaciidkan mid kaloo uu fasirayaa maxduuf oo meesha ka maqan oo loo soo qadaraya oo waxaa la yidhaha xudifa can ilawali lidalaalati ahaani calayh kaa hore ayaa qaciidkii laga xadfay kan dambea daliilu oo tusinaya macnuhuna waxa weeyaan canilyamiini midigta qaciidun malag ayaa ka fadhiya wanaaggii qoraya wa canishimaali bidixdana qaciidun malag ayaa ka fadhiya xumaantii qoraya allah wuxuu yidhi maa yalfidu kuma dhawaaqayo ku hadli maayo insaankii min qowlin hadal ku hadli maayo ilaa haddii uu ku hadlase ladayhi agtiisa waxaa raqiibun malag ilaalinaya oo muraaqib ku ah oo waxa weeyaan wax alla wuxuu sameeye xifdinaya oo wax ka dayacmaya oo ka lumaya ama uu iloobaya aanu jirin malaggaasoo catiidun xaadirun lixaalih xaalkiisa mar walba xaadiru ah oo aan marnaba habsaan iyo maqnaansho aan lahayn raqiib iyo catiid waa laba wasfi oo yacni malag walba gaar uu leeyahay maaha in labada malag ah raqiib iyo catiid lakala yidhaahdo sida la moodo laakiin waa laba wasfi oo mid malag kasto labadan malag mid walba uu gaarkiisa u leeyahay oo mid walba waa raqiibun catiid oo raqiibku waa almuraaqib alxaafid waa malagga ilaalinaya ee xifdinaya wax alla wuxuu samaynayo alcatiidna waa ka mar walba xaadirkeen marnaba ka maqnayn marka malag walba waana raqiib waana catiid oo macnaha dee camalkiina wuu xifdinayaa oo wuu ilaalinayaa mar walbana addoonka waa xaadir oo maruu ka maqan yahu ka habsaamayaa ma jirto haddaba aayadda qurbigan in looga jeedo qurbigii malaa'igta waxaa laga fahmayaa darafka id waayo culimmadu waxay yidhaahdeen liannahu quyida alqurbu bidarfi ay naxnu aqrabu ilayhi waqta talaqi lmalakayn macnuhuna wuxuu noqonayaa wanaxnu annagu aqrabu waanu u dhownahay ilayhi insaanka min xabli lwariid labadaa xidid ayaanu uga dhownahay id wakti ayaanu uga dhownahay marka iddaas darafka ah ayaa qurbigu ku tacalluqaya oo lagu xidhay marka id wakti ayaanu u dhownahay yotalaqaa ay la kulmayaan almutalaqiyaani labadii la kulmaya camaladiisa waa labadii malage marka culimmadu waxay yidhaahdeen qurbiga qaydista lagu qayday id ee uu ku tacalluqayaa waxay deliil u tahay inuu qurbigani yahay qurbiga labada malag waayo hadduu yahay qurbullaah dee qurbiga caamkee ilaahay ilaahay mar walba addoonkiisa waa u dhow yihi xilli mucayana qurbiga ilaahay miyuu ku qaydan yahay mar walba ilaahay waa qariib oo marna kaama dheera oo ilaahay isagoo sarreeya ayuu haddana kuu dhow yahay marka maadaama qurbigii lagu qayday id yatalaqa almutalaqiyaani darafkaa zamaniga a lagu qayday waxay taasi daliil u tahay qurbu lmalaa'ika inuu maqsuudku yahay waxaa alla uu yidhi markaa wanaxnu annagu aqrabu waanu uga dhownahay ilayhi insaankii min xabli lwariid xididada xowlalmariidada la yidhaahdo ee labadaa xidid ee waxa weeyaan dhuunta hareeraheeda midig iyo bidix ka kala mara ee halbowlaha ah xididadaasaan uga dhownahay baa alla uu yidhi id wakti ayaananu uga dhownahay yatalaqaa ay la kulmayaan almutalaqiyaani labadii wax la kulmayey waa labadii malage macnaha camala alcabdi waxaa lala kulmayaa waa maxay ay la kulmayaan camalkii addoonku uu qabanayey si ay u qoraan shar iyo khayrba canilyamiini midigta qaciidun malag baa ka fadhiya wa canishimaali bidixdana qaciidun malag kale ayaa ka fadhiya maa yalfidu ku hadli maayo ayaa rabbi uu yidhi addoonkii min qowlin hadal ku hadli maayo ilaa haddii uu ku hadlase ladayhi agtiisa waxa ah raqiibun malag ilaalinaya oo xifdinaya wax alla waxa uu qabanayo u diyaarsan malaggaasoo catiidun xaadir ah oo marnaba aan ka maqnayn yacnii wax kastoo uu ku hadlayo malag baa u diyaarsan oo ilaalinaya oo xifdinaya hadduu shar yahay iyo hadduu khayr yahayba marka maanta wanaxnu aqrabu ilayhi qurbigaasi qurbulmalaa'ika inuu yahay daahirkuna uu kaa yahay oo daahirkii aan laga duwayn waxa daliilo ah dee siyaaqa aayadda soo maha siyaaqu laaya id yatalaqa almutalaqiyaan ile horey noo soo martay kelmadda macaanideedu inay ku xadidmayso hadba siyaaqa ama idaafada ama tarkiibka ay ku jirto waxayna soo martay lafdulqarya iyadoo qaryo ah oon kala duwanayn ayaa marna dadkii looga jeedaa marna tuulada iyo amaakinta lafteedii looga jeedaa dee ta'wiilna ma aha oo la odhan maayo dee marba dhinaca doontaad u duwasaan laakiin waxaa kala xadidaya hadba siyaaqa ay ku jirto maantana qurbigani qurbullah inaanu ahayn ee qurbulmalaa'ika uu yahay isla aayadda siyaaqeeda ayuu ka cadiyey oo id yatalaqa almutalaqiyaan maadaama qurbiga lagu qayday darafkaa id yatalaqa almutalaqiyaan waxay daliil u tahay inuu qurbulmalaa'ika yahay waxa uu sheekhu yidhi fafii qowlihi hadalka alla uu yidhi id yatalaqaa waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa ana almuraada bihi in waxaa looga jeedaa qurbigaa uu yahay qurbulmalakayni labada malag dhowaanshahooda almutalaqiyeyni ee addoommada kala kulmaya acmaasha ay samaynayaan macnaha id yatalaqaa darafkaa lagu qayday ayaa daliilu ah maqsuudku inuu yahay qurbulmalakayn ee qurbullah aanu ahayn wa ama alaayatu thaaniyatu aayadda labaad miyaa fa ina alqurba dhowaanshaha fiihaa aayaddaa dhexdeeda looga jeedaa muqayadun waxa iyadana lagu qayday bixaali alixtidaar xaaladda addoonka lagu soo xaadirayo maxaa ku soo xaadiraya alwafaad waa marka dhimashada ama geeridu addoonka ku soo xaadirayso waaladii yaxduru almayita ka meydka ku soo xaadiree u yimaadaana cinda mowtihi marka uu dhimanaayo hum lmalaa'ika dee waa malaa'igta ma waxaa la odhanayaa addoonku markuu dhimanayo ilaahay baa u yimaada malaa'igtaa u timaada waxaana u daliila waa liqowlihi tacaala hadalku allaah yidhi korreeye xataa idaa jaa axadakum xataa idaa jaa'a axadakum almowtu marka midkiin geeridii ay u timaaddo tawafathu rusulunaa rusushayada ayaa oofsanaysa waa alrusulu almalakiya waa malakulmowdki iyo acwaantiisii rusushayada ayaa oofsanaysa walxaal hum iyagu laa yufarituun aanay ku gaboodfalayn yacni oofsashadaas oo aanay ka gaabinayn ee sidii loogu talagalay ay u oofsanayaan oo nafta ay uga qaadayaan marka dee addoonkii marka ay geeridu ku soo xaadirto cidda u imanaysa ee nafta ka qaadaysa waa malaa'igtii malaa'igtii ilaahay laakiin malaa'igtu amarkay ku imanayaan baa dee amrullah ilaahay amarkiisii allah usoo diray oo soo amraya wa ama alaayatu haaniyatu aayadda labaad miyaa fa ina alqurba dhowaanshaha fiihaa aayaddaa dhexdeeda looga jeedaa muqayadun waxaa lagu qayday bixaali alixtidaar waxaa lagu qayday xaaladda yacnii addoonka geeridu ay ku soo xaadirayso xaalat lixtidaar waaladii yaxduru ka soo xaadiraya almeyita meydka cinda mowtihi dhimashadiisa agteeda yacni marka uu dhimanaayo cidda ku soo xaadiraysaana humulmalaa'ikatu waa malaa'igta waxaana u daliila liqowlihi tacaala waa hadalku allah yidhi korreeye xataa idaa jaa'a axadakum almowt marka midkiin geeridii u timaaddo tawafathu waxa oofsanaysa rusulunaa rusushayadii ayaa oofsanaysa wahum laa yufarituun iyagoon arrintaa oofsashada aan ku gaboodfalayn ee si wanaagsan u gudanaya waxa uu sheekhu yidhi uma ina fii qowlih waxaa kaloo ku sugan hadalka alla uu yidhi walaakin laa tubsiruun waydaan arkayn daliilan daliil baa ku sugan daliilkaasoo bayinan cad daliilkaasoo tusinaya calaa annahum iyagu kuwa aan la arkayne almalaa'ikatu malaa'igtii inay yihiin ee u dhowi id yadullu waayo waxa uu tusinayaa arrinkaas calaa anna haadaa inkaas alqariiba ee dhowi fii nafsi almakaani meesha lafteeda uu joogo walaakin ha yeeshee laa nubsiru aynaan arkay wa haadaakaasina yucayinu wuxuu cayimayaa uu caddaynayaa an yakuuna almuraadu ka loo jeedaa inuu yahay qurbulmalaa'ikati malaa'igta dhowaanshaheeda waayo walistixaalati daalika arrinkaasi mustaxiilnimada uu mustaxiil ku yahay fii xaqi illaahi ilaahay xaqiisa tacaala korreey waxa uu sheekhu yidhi waxa ku cad oo dhaahda alla uu yidhi walaakin laa tubsiruun in waxa loo jeedo inay dhow yihiin oon la arkayni ay malaa'igta yihiin waayo halkaa waxaa ka cad walaakin laa tubsiruun ciddan la leeyahay way dhow yihiin inay meesha lafteeda joogaan oo inay meesha joogaan halkee laga fahmayaa dee waxaa la yidhi walaakin laa tubsiruun idinkaan arkayne way joogaan meesha waxa markaa mustaxiil ah dee in la yidhaahda ilaahay baa meesha jooga soo maaha waa mustaxiil tacaala allahu can dalika culwan kabiira hadday alle mustaxiil ka tahay in la yidhaha halkaasuu joogaa dee idan maqsuudka iyo muraadku waxa weeye cidda dhow ee meesha joogta aynaan arkayni waa malaa'ikatullah waa malaa'igtuu ilaahay u soo diray meydkan inay xaadiraan oo nafta ay ka qabtaan ilaa amar ilaahay bay ku socdaane baqiya waxaa hadhay baa sheekhuu yidhi an yuqaala in la yidhaahdo marka halkaana waxa ka cad oo sheekhu uu tilmaamay in qurbigaas maadaama lagu qayday xaalatulixtidaar xaaladda addoonka geeridu ay ku soo xaadirayso xaaladdaa ay geeridu ku soo xaadiraysa cidda u timaadaana ay malaa'igta tahay halkaana waxa ka cad qurbigaasi inuu yahay qurbulmalaa'ika waayo iyagaa u imanaya oo nafta ka qabanaya weliba qurbulmalaa'ika inuu yahay waxa sii caddeeyey walaakin laa tubsiruun waayo waxay ishaaraysaa ciddaa dhowi meesha inay joogto ilaahay halkaa inuu joogana de waa mustaxiil taasi hadday mustaxiil tahayna isagu ma joogeen malaa'igtiisii baa joogta oo amarkiisa ku joogta baqiya waxaa adhe an yuqaala in la yidhaahdo falimaada adaafa allaahu maxaa ilaahay ugu tiiriya alqurba dhowaanshaha ilayhi xaggiisa ila ilaahay wuxuu yidhi wanaxnu aqrabu ilayhi annakoo uga dhow marka haddii malaa'igta loo jeedo maxaa dhowaanshaha ilaahay naftiisa ugu tiiriyey wahal jaa'a ma ku yimid naxwu haadaa kanoo kale atacbiiri ee tacbiirka ihi muraadan bihi iyadoo looga jeeda almalaa'ikatu malaa'igta yacnii laba su'aalood buu sheekhu keenay oo wuxuu yidhi horta marka hore hadday malaa'igtu dhowdahay dhowaanshaha muxuu naftiisa ugu tiiriyey alleh waa su'aal su-aasha labaadse tacbiir noocaasoo kale ah iyadoo malaa'igta looga jeeda ilaahay naftiisa uu u tiiriyaa ma ku yimid ma yimid faljawaabu jawaabku waxa uu yahay adaafa allaahu ilaahay waa u tiiriyey tacaalaa korreeye qurbaalmalaa'ikati malaa'igta dhowaanshaheedii baa ilaahay u tiiriyey ilayhi xaggiisa oo naftiisu u tiiriyey wuxuu yidhi wanaxnu aqrabu lianna qurbahum waayo dhowaanshaha ay malaa'igtu dhow yihiin biamrihi ilaahay amarkiisa ayuu ku ahaado ay ku dhow yihiin wahum iyagu junuuduhu waa ilaahay ciidankiisa iyo warusuluhu rusushii u soo diray wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu yacni waa rusushiisii iyo junuuddiisii u soo diray marka waxa uu tilmaamay sheekhu yacni waxa dhowaanshahan malaa'igta uu naftiisa ugu tiiriyey waayo dhowaanshahoodu amarkiisa ayuu ku yimid waana junuuddii ilaahay iyo rusushii alla uu soo diray marka maadaama yacnii dhowaanshahoodan iyo imaanshahoodani uu amarkiisa ku socdo dee luqada carabiga way ku bannaan tahay inuu naftiisa u tiiriyo oo tusaale ahaan waxaa la yidhahdaa ninka qaa'idku ama ciidanka haystaa isagoo hargeyse jooga ayuu odhanayaa meel heblaayaannu qabsanno sidanaannu samayno sidanaannu yeellay haddee halkanuu joogaaba kamu bixin haddii la yidhaha ka warran sideedu odhanaysaa waannu qabsanay adoo halkanaad fadhidaaye wuxuu odhanayaa ciidankaygii baa qabsaday oo amarkaygay ku qabsadeen marka tacbiirka noocaasi carabi ahaan iyo cajami ahaanba waa tacbiir macruuf oon la diidi karay marka maadaama yacni malaa'igtu waxay ku timid ay ku dhowaatay amarkii ilaahay ay tahay way bannaan tahay dhowaanshaha ilaahay inuu naftiisa u tiiriyo waayo waxay ku dhowaadeen waa amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la mid a boqorka ama qofka mas-uulkii hadduu wax sameeyo ama waddo u dhiso ama uu fooq dhiso ama uu camal qabto wuxuu odhanayaa waxanaanu samaynay oo waxanaanu samaynay ninka madaxweynihii isaguna faraha lamuu gelin dambe isagaa sameeyey waddadoo dhisay dadkii uu amray uunbaa dhisay laakiin maadaama amarkiisa lagu sameeyey naftiisu u tiirinaya marka isnaadka yacni cidda amarkeeda wax lagu sameeyaa inay nafteeda u tiirisaa waa arrin saa'iq oo cunamaysa oo bannaan waqad jaa'a waa yimid marka taa wuxuu kaga jawaabay yacni qurbiga waxa ilaahay naftiisa ugu tiiriyey waaye amarkiisa ayuu qurbigani ku yimid marka way bannaantay inuu naftiisa u tiiriyo oo uu idhaha wanaxnu aqrabu ilayh tacbiirkan oo kale ma yimidna waa kan jawaabkiisi waqad jaa'a waa yimid naxwu haadaa kani oo kale atacbiiri ee tacbiirkii muraadan bihi iyadoo looga jeeda almalaa'ikatu malaa'igta tacbiirkan oo kale iyadoo malaa'igta looga jeeda ilaahay naftiisa inuu u tiiriyaa qur-aanka waa ku yimid wadaalikaasina ka qowlihi tacaalaa hadalku alla yidhi oo kale weeyaan korreeye faidaa qara'naahu marka aanu qur'aankii akhrino fattabic raac nebi moxamedow qur'aanahu yacni qiraa'adiisa iyo akhrintiisa raac faina almuraada waayo waxaa looga jeedaa bihi kan yacni qiraa'adan la leeyahay markaanu akhrino waxaa looga jeedaa qiraa'atu jibriila jibriil akhrinta uu akhrinayo alqur'aana qur'aanka uu akhrinaye calaa rasuuli illahi rasuulka alla uu ku akhrinayo sala allahu calayhi wasalam maca ana allaha iyadoo alle tacaalaa korreeye adaafa uu u tiiriyey alqiraa'ata akhrintii ilayhi xaggiisa uu naftiisa alle u tiiriyey laakiin ha yeeshee lamaa kaana jibriilu jibriil markuu ahaaday yaqra'uhu mid qur'aanka ku akhriyaya cala annabiyi nebigana ku dul akhrinaya sala allahu calayhi wasalam biamri illaahi ilaahay amarkiisana ku akhriyaya tacaalaa korreeye saxad waxaa ansaxday idaafatu lqiraa'ati qiraa'adii in loo tiiriyo ilayhi xagga ilaahay tacaalaa korreeye waxa uu sheekhu yidhi aayaddan qur'aanka ah faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu waxay deliil u tahay dee tacbiirkaa hore oo kale inuu qur'aanka ku yimid waayo ilaahay naftiisa ayuu qiraa'adii u tiiriyo wuxuu yidhi faidaa qara'naahu markaanu akhrino waxaana loo jeedaa qiraa'ada jibriil uu qur'aanka nebiga ku dul akhriyayo waxaanay ku ansaxday iyadoo jibriil uu akhriyayo ilaahay naftiisa akhrintaa jibriil inuu u tiiriyo waayo jibriil wuxuu qur'aanka ku akhriyayaa amar ilaahay uu siiyey oo ilaahay baa amarkaa siiyey maadaama amarkii ilaahay uu ku akhriyayo waxa ansaxday in ilaahay qiraa'adaa naftiisa u tiiriyo oo uu idhaahda markaanu akhrino iyadoo jibriil uu akhriyayo nebi moxamedna markaa la yidhaahda fattabic qur'aanahuyo yacni qiraa'adiisa markaa jibriil kuu akhriyo qiraa'adiisa raac oo ka daba akhri waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadoo qiraa'adii aanu jibriil dhammayn sida uu ugu dadaalayo ee waxbaa ku dhaafi uu isleeyahay ayuu ku degdegi jiray qiraa'ada inuu ka daba akhriyo marka waxaa la yidhi iska sug ilaahay baa laabtaada ku ururinaya wax ku dhaafayaana ma jiro qiraa'adiisa marka uu dhammeeyo adiguna ka daba akhri ayaa nebiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam wakadalika sidaasoo kale jaa'a waxaa ku yimid fii qowlihi tacaala hadalku allah yidhi korreeye falamaa dahaba markii uu ka tegey can ibraahiima nebi ibraahim alrawcu argagixi markii uu ka tegey waa markii martidii malaa'igtu ay u timid ee waxba ay cuni waayeen ile malaa'igtu wax ma cunto eh dabeed uu ka argagaxay uu isyidhi talow mashar bay kuula yimaadeen kadibna ay u sheegeen waxay yihiin iyo waxay u yimaadeen ee ilmihiina ay ugu bushaareeyeen weladkii ee qowmu luud oo xadgudbayna inay halaagi doonaan ay u sheegeen waa qisadii markaa malaa'igtu markii ibraahiim ay calaa shakli dayf marti oo kale ay ugu yimaadeen waxaa la yidhi markaa falamaa dahaba markii uu ka tegey can ibraahiima nebi ibraahim alrawcu argagixi yacni ruuc iyo rawc haddii ruuc la yidhaho la godo waa qalbiga oo xadiidkii ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci ay fii qalbi annahu lan tamuuta nafsu xataa tastakmila risqaha waajalaha faataquu llaha waajmiluu fi alab yacni ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci malakuljibriil waxa uu qalbigayga ku tufo ii waxyooday waa marka ra'da la godo laakiin marka la kor dhabee la ydhaha alrawcu rawc iyadu waa argagaxa ruucna waa qalbigii alla wuxuu yidhi markaa falamaa dahaba markuu ka tegey can ibraahiima nebi ibraahim alrawcu argagaxii markii uu ka tegey ila markii hore uu ka argagaxo uu cabsooday oo wajaa'athu ay u timid nebi ibraahim albushraa bishaaradii ay u timid ee weladkii iyo ilmihii loogu bushaareeyey yujaadilunaa isagoo nagala doodaya fii qowmi luutin qowmu luut arrinkoodii isagoo nagala doodaya oo markay malaa'igti yidhaahdeen reer luut waanu halaagaynaa ayuu yidhi waxa weeyaan dee nebi luud iyo mu'miniintii ayaa ku sugan markaasay yidhahdeen waanu ognahay yacni nebiga iyo inta rumaysayba waana la badbaadinaya laakiin mujrimiintun baa la halaagaya waxau yidhi markaa sheekhu wa ibraahiimu ibraahiimna inamaa kaana yujaadilu waxa uu la doodayuun almalaa'ikata malaa'igta oo macnaha qoomkan reer luudee la halaagayo ayuu kala doodo uu yidhi dee mu'miniintii iyo nebigii ayaa ku jiray sidee loo halaagayaa markaasi iyaguna lahaayeen waanu ognahay oo inta rumaysay iyo nebigu dee waa badbaadayaan markaa shaahidku waxa uu yahay yujaadilunaa fii qowmi luutin isagoo nagala doodaya qoomkii luut dee nebi ibraahimna cidda uu la doodayay hadalku uu dhex marayay dee ilaahay may ahayne malaa'igtiisiiba ahayd laakiin maadaama malaa'igtani amar alle ay ku socdaan maxaa ansaxay jidaalkoodii in ilaahay loo tiiriyo yujaadilunaa kaannamaa inay ilaahay la doodayaan waayo dee malaa'igtu waxay ku socdaan waa waa biamri illaah yujaadilunaa isagoo nagala doodaya fii qowmi luutin yacni qowmu luut arrinkoodii isagoo nagala doodaya markaa jidaalkii ayaa loo tiiriyey ilaahay kaannamaa inuu ilaahay kala doodayo isagoo cidda uu la doodaya ay malaa'igta tee alla aanay ahayn laakiin maadaama malaa'igtu biamri illaahi ay ku socdaan wa ibraahiimu ibraahimna inamaa kaana yujaadilu waxa uu la doodayuun almalaa'ikata malaa'igta aladiina malaa'igtaasoo hum iyagu rusulullah ilaahay kuwuu soo diraya tacaalaa korreeyey laakiin amar alle mar hadday ku socdaan ilaahay baa loo tiiriyey idan haddaba hal qowluhu tacaala hadalka allaahuu yidhi wanaxnu aqrabu ilayhi minkum iyo wa qowluhu tacaala hadalka allaahuu yidhi wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid labadaa aayadood yacni hadalkaa alle fiihi dhexdiisa ma waxa ku sugan hal qowluhu tacaala hadalkaa alla uu yidhi labadaa aayadood fiihi ma waxa dhexdiisa ku sugan ikhraajun saarid lil aayatayni labada aayadood laga saarayo can daahirihimaa daahirkoodii labadaa aayadood ma waxa ku sugan ikhraaj daahirkoodii laga saaroo laga duway aljawaabu jawaabku wuxuu yahay laa maya daahirkoodii lagama saarin idan haddaa faاxtijaaju ahli الtacطiil kuwa ahlu tacطiilka sifaadka alla caطilaa xujaysiga ay xujaysteene calaynaa inaka ay inoo xujaysteen biannanaa in inaku awalnaa aynu awilay yacnii xujaysiga ay noo xujaysteen inaynu labadan aayadood awilay ixtijaajun waa xujaysi yacni waa waa ixtijaaj baatilun baatil ah yacni xujaysiga ay noo xujaysteen waa xujaysi baatil ah lianna dacwaahum waayo sheegashadooda ay sheegteen anna daahirahumaa in labadan aayadood daahirkoodu uu yahay qurbullaahi ilaahay dhowaanshihiisa nafsuhu laf ahaantiisu u dhow yahay ay xujaysteen yacnii sheegashada ay arrinkaas sheegteen dacwatun waa sheegasho baatilatun baatil ah oo laa yusaacidu aanu ku kaalmaynayn calayhi arrinkaasi allafdu lafdiga ayaan kuba kaalmaynayn oo lafdigii hore wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariidna waxaanu ugu kaalmaynayn id yatalaqa almutalaqiyaan darafkaa caddaynaya qurbiga cidda looga jeedaa labada malag inay tahay aayaddan kale wanaxnu aqrabu ilayhi minkumna xaaladda ixtidaarka ee lagu qayday ayaa caddaynaysa cidda u imanaysaa marka uu addoonku dhimanayo malaa'igta inay yihiin ee alla aanu ahayn wa bihaadaa arrinkaas ayaynu nakuunu ahaanaynaa qad takhallasnaa kuwa ka takhallusay min haada aliiraad aroorinta ishkaalkaa iyo madmadowgaa la soo arooriyey waynu ka takhallusnay bixamdi illaahi wamannih waxa uu sheekhu yidhi almihaalu ataasicu waalcaashir tusaalaha sagaalaad iyo ka tobnaadna qowluhu tacaala waa hadalku allah yidhi can safiinati nuuxin doontii nebi nuuxu ka yidhi doontii nebi nuuxu sameeyey ee isaga iyo intii rumaysay ay yacnii biyihii lagu hafiyey lagu qarqiyey qoomkiisa ay kaga badbaadeen doontaa alla waxa uu ka yidhi tajrii way soconaysaa doontaasi biacyuninaa yacnii annaka aragtidayada iyo ilaalintayada aanu ilaalinayno ayay ku soconaysaa doontaasi iyo wa qowlih odhaahda alla uu ku yidhi limuusaa nebi muuse walitusnaca si laguugu rabeeyo calaa cayni yacnii aragtidaydiiyo ilaalintayda si laguugu barbaariyo labadan aayadoodna waxa ay ku soo arooriyeen ahlu ta'wiilku ishkaal ahlu sunnaha oo waxay yidhaahdeen dee haddaad nusuusta daahirka aydaan ka duwayn oo aad ku socodsiinaysaan waa inaad tidhaahdaan tajrii doontu waxay ku socotay biacyuninaa indhahayaga oo tacaala allahu can daalika culuwan kabiira yacni waxay yidhahdeen daahirku waxa weeye ilaahay ishiisay ku dhex socotay doontu in la yidhaahdo ilaahayna subxaanahu wa tacaala taa waa ka nasahan yihi ee tan kalena waxay yidhahdeen walitusnaca calaa cayni waxaa looga jeedaa in lagugu barbaariyo ishayda dusheeda oo nebi muuse tarbiyadiisa iyo barbaarintiisa daahirka marka la doonayo waa in la yidhaahdo isha ilaahay dusheeda ayaa lagu tarbiyeynayey oo lagu korinayey tacaala allahu can dalika culuwan kabiira marka iyagu waxay yidhahdeen daahirka labada aayadood waa in doontiina la yidhaahdo isha ilaahay bay ku dhex socotay oo waxaan xataa caqligu qaadanay ilin doontu samada iyo xagga sare may tegine dhulkay socotee nebi muusena la yidhaha isha ilaahay dushiisa ayaa lagu barbaarinayey nebi muusena dee dhulkaa lagu barbaarinayo oo lagu korinayo samada lama geyn laakiin iyagu waxay yidhaahdeen haddii daahir la doonayo daahirku waa sidaa laakiin jawaabta ahlu sunnuhu waxay tahay daahirka labada aayadood sidaa ma aha oo horta biacyuninaa ba'dani waa lilmusaaxaba eh lidarfiya ma aha macnaha loo jeedaana waxa weeyi in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo eegaya oo ilaalinaya ay doontu socotay oo loo jeedo macnaha doontaa dhulka ilan biyey ku dul socotee laakiin waxay ku socotay ilaalinta iyo aragtida alleh ay bixifdinaa wa kalaa'atinaa wa bimar'a mina annakoo eegayna oo ilaalinayna oo xifdinayna walitusnaa calaa caynina yacnii in lagugu barbaariyo ilaalintayda iyo eegistayda iyo xifdinta aan ku xifdinaayo maqsuudku inuu sidaa yihi markaa tajri biacyunina in la yidhaha waa waa bixifdina wa ru'yatina wa kalaa'atina yacni aragtidayada iyo ilaalintayada iyo xifdigayaga ayay doontu ku socotay walitusnaa calaa caynina iyadana sidaas oo kale yacni waxaa lagugu barbaarinayaa ilaalintayda iyo aragtidayda waljawaabu jawaabkuna waxa uu yahay marka arrinta noocaasa culimmadu waxay yidhaahdeen macno ahaanna waa ku qalad macno ahaan iyo luqada carabigana waa ku khalad oo biacyunina fulaanun calaa cayni wa ra'si haddii la yidhaahdo dadka luqada carbeed yaqaanaa kama fahmayaan dee ishaada qofku inuu ku dhex jiro ama uu madaxaaga saaran yihi ee macnaha waan kuu jeedaa waan ku arkayaa waan ku ilaalinaya un weeye ama dhaqdhaqaaqaaga waan la socdaa marka carabi ahaan macno ahaan way u khaldantay in la yidhaha tajri biacyunina iyo walitusnaa calaa cayni iyo dee isha ilaahay bay ku dhex socotay in la yidhaah yacni macnahaan way u khaldantah waaqic ahaanna way u khaldan tahay oo dee waaba la arkayey nebi muuse halka lagu barbaarinayey iyo doontu halkay socotay samaawaadka iyo halka saree ilaahay dee kor looguma qaadine dee bannaankaa iyo waxa weeyaan dhulkaas ayaa arrinkaasi uu ka dhacayey marka calaa kullin waa wax waaqic ahaanna u khaldan macno ahaanna u khaldan carabi ahaanna u khaldan waxa uu sheekhu yidhi markaa waljawaabu waxa uu sheekhu yidhi waljawaabu jawaabku waxa weeye anna almacnaa in macnuhu yahay fii haatayni labada al aayateyni ee aayadood calaa daahiri lkalaami kalaamka daahirkiisa inuu yahay macnuhu iyo wa xaqiiqatihi xaqiiqadiisa laakiin ha yeeshee maa daahiru lkalaami oo hadalka daahirkiisu waa maxay wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisuse maxay tahay hunaa halkan hal yuqaalu ma waxa la odhanayaa ina daahirahu kalaamkan daahirkiisa iyo wa xaqiiqatahu xaqiiqadiisu waxa weeye anna safiinata in doontu tajrii ay ku socoto fii caynillaahi ilaahay ishiisa inay ku dhex socoto ma sidaas ah aw anna muusa mise waxa weeyaan macnuhu in muuse calayhi salaatu wasalaam yurabbaa lagu korinayo oo lagu barbaarinayo fowqa caynillaahi ilaahay ishiisa dusheed yacni isha alleh dusheeda in lagu barbaarinayo miyaa macnuhu tacaala korreeyey aw yuqaalu mise waxaa la odhanayaa inna daahirahu daahirkiisu waxa weeye anna safiinata in doontu tajrii ay soconayso walxaal caynullaahi ilaahay ishiisuna tarcaahaa ay ilaalinayso oo watagla'uhaa ay xifdinayso mise macnuhu waxa weeye doontu dhulkay socotoo biyahay dhex socotay isha ilaahayna iyadoo ilaalinayso oo eegayso oo rabbi uu ilaalinayo ilaa haddii kale way qarqoomi lahaydoo waa baabi ilahayd wakadalika sidaas oo kale weeyaan tarbiyatu muusa wakadalika sidaas oo kale ayaa tarbiyatu muuse muuse tarbiyadiisuna takuunu ay u ahaanaysa calaa cayni illaah ilaahay ishiisa tacaalaa korreeye yarcaahu isagoo ilaahay ilaalinaya oo wayakla'uhu bihaa ishiisa ku xifdinaya marka macnuhu waxa uu yahay doontuna tajri biacyunina macnaha bixifdina wa kalaa'atina doontuna ilaalintayadiiyo eegmadayaday ku socoto annakaa ilaalinaynay walitusnaa calaa cayni muusena waxa lagu barbaarinayay ilaalintayada iyo eegmadayadoo annakaa eegaynay oo ilaalinaynay walaa rayba waxaa shaki la'aana ana alqowla alawala in hadalka hore baatilun baatil uu yahay in la yidhaha isha ilaahay bay ku dhex socotay ama muuse isha ilaahay baa lagu dul barbaarinayey waa baatil wax saxa ma aha min wajhayni laba weji baanay baatil ku noqonay ayuu ku noqonayaa qowlkaa hore alawalu ka hore waxa weeye annahu hadalkaas laa yaqtadiihi ma keensanayo alkalaamu hadalku horta hadalku ma keensanayo bimuqtada alkhitaabi alcarabiy hadalka carbeed waxa uu keensanaya marka la eego macnaha ma keensanayo tajrii biacyunina walitusnaa calaa cayni macnaha carbeed horta macnaha baatilkaa ma keensanayo waalqur'aanu qur'aankuna inamaa nazala wuxuu ku soo degay uun bilugati alcarab luqada carbeed qaala allaahu alla wuxuu yihi tacaalaa korreeye inaa anaku anzalnaahu waan soo dejinnay kitaabkani qur'aanan xaal uu yahay qur'aan carabiyan oo carabi ah maxaanu af carbeed uga dhignay lacallakum tacqiluun si aad u fahamtaan oo macaanidiisa u garataan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi nazala waxaa la soo degay bihi qur'aanka alruuxu alamiin naftii la aaminay waa malakuljibriile calaa qalbika qalbigaaga ayaanu kula soo dego qur'aan ku soo dejiyey litakuuna si aad uga mid noqoto nebi allow min almundiriin kuwa caalamka iyo dadkao dhan u digaaya bilisaanin af ayaanu ku soo dejiyey qur'aanka afkaasoo carabiyin carabiya mubiinin oo cad ama wax caddaynaya walaa axada qofna yafhamu ka fahmi maayo min qowli alqaa'il qofka hadlayaa odhaahda uu yidhaahdo fulaanun hebel yasiiru wuxuu ku soconayaa bicaynii ishayda qof hadduu yidhaahdo iminka jumlada ama weedhaa carabiga ah fulaanun yasiiru bicayni hebel ishayduu ku socdaa qofna ka fahmi maayo annal macnaa macnuhu inuu yahay annahu qofkani yasiiru inuu ku socdo daakhila caynihi ishiisa inuu dhex socdo yacnii cibaarada qof markuu yidhaha fulaanun yasiiru bicayni dee cidi ka fahmi mayso ishayda ayuu dhex socdaa ilan wax suurtagalaba maahe walaa min qowli alqaa'il hadalka qofka yidhaahdana ka fahmi maayo qofna fulaanun hebel takharaja waxa uu ka soo baxay oo uu ku soo qalinjabiyey calaa cayni ishayda hebel waxa uu jaamacadda iyo tacliinta kaga soo baxay ishayda yacnii cidi ka fahmi mayso anna takharujahu in qofkani soo bixiddaa uu tacliinta soo dhammaystay ama uu ka soo qalinjabiyey kaana inuu ahaa walxaal huwa isagu raakibun uu fuushan yahay calaa caynihi ishiisa yacnii ruuxu markuu yidhaahdo fulaanun takharaja calaa cayni hebel waxa uu ku soo takharujo uu jaamacaddii kaga soo baxay calaa cayni ishayda macnuhu ma wuxuu noqonayaa wuxuu jaamacadda ka soo baxay isagoo halkan ishayda saaran suurtagal maaha waxa uu sheekhu yidhi walow iddacaa hadduu sheegto muddacin qof sheegtaa ana haadaa inkaasi daahiru lafdi lafdiga daahirkiisa uu yahay fii haada alkhitaabi hadalkaa oo uu yidhaahda may isagoo ishiisa saaran ayuu jaamacadda ka soo baxay ama ishiisa ayuu dhex soconayay hadduu yidhaha qof la daxika minhu waxaa ku qosli lahaa assufahaau maangaabka fadlan can ilcuqalaa'i kuwa caqligale iska badaayo wuxuu sheekhu yidhi ruux hadduu yidhaahdo cibaaradan fulaanun takharaja calaa cayni daahirkeedu waxa weeyaan wuxuu ka soo baxay isagoo ishiisa saaran dadka waalan baa ku qosli lahaa dadka miyirka qaba intaan la gaadhin ayuu yidhi waana xaqiiqo marka macnaha sheekhu wuxuu tilmaamayaa cibaarada fulaanun takharaja calaa cayni wa fulaanun yasiiru bicayni inay macnaheedu tahay macnaha anaa ilaalinayey oo daryeelayey oo arkayey oo la socday oo arrinkiisa ka warhaayey wahaakada tajri biacyunina dee isha ilaahay bay ku dhex socotay maahee waa ilaalinta iyo eegmada iyo xifdiga alleh walitusnaa calaa cayni yacnii isha alluu dul saaraa maahee waa ilaalinta iyo eegmada iyo xifdiga alleh markaa qur'aanku dee bilisaanin carabiyin mubiin buu ku soo degay markaa sidaan looga fahmayn fulaanun takharaja calaa cayni inuu isha dul saaran yihi ayaan tanna looga fahmayn walitusnaa calaa cayni sida fulaanun yasiiru bicayni aan looga fahmayn inuu dhex socday ayaan tanna looga fahmayn tajri biacyunina marka macnaha qur'aanku maadaama uu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubiin dee macnaha faasidka ah laga fahmi maayo luqadii carabiguna keensan mayso athaanii wejiga labaad ee macnahaasi uu baatil ku yahay waxa weeye anna haadaa inkaasi mumtanicun uu mamnuuc yahay gaayat alimtinaac yacnii mamnuucnimo gaayadeeda ayuu mamnuuc yahay halkii u dambaysay weeyaan gaayadu iyo nihaayada walaa yumkinu suurtagalna uma aha liman carafa allaha ruuxa alla gartay ee waqadarahu weyneeyey xaqa qadrihi weynayntiisa uu xaqa u leeyahay an yafhamahu arrinka aynu ka fahmo fii xaqi illaahi ilaahay xaqiisa tacaala korreeyey wuxuu yidhi ma suurtowdo ruux ilaahay garanayo o weynaynaya inuu arrinkaa ka fahmo xaqa ilaahay lianna allaha maxaa ilay alla tacaalaa korreeye mustawin wuxuu ka korreeya calaa carshi carshigiisa baa'inun waxaanuu ka fogaya min khalqihi khalqigiisa oo laa yaxilu ma dego fiihi alleh shay-un shay oo min makhluuqaati makhluuqaadkiisa ka mid ihi dee ilaahay daatadiisa dhex degi maayo ilaahay waa ka nasahan yihi walaa huwa allana ma ahaanin xaalun mid degaya fii shayin shay dhexdii oo min makhluuqaati makhluuqaadkiisa ka mid a shay makhluuqii ilaahay ma dhex dego ilaahayna shay makhluuqaadkiisa ka mid a dhex degi maayo subxaanahu arrinkaa ilaahay waa ka nasahan yahi waa ka hufan yahay wa tacaalaa waanu ka korreeyey can daalika arrinkaasi culuwan korayn kabiira oo weyn ilaahay waxaa waa ka sarreeyaa waanu ka koreeyaa lafdiga baa'in waa sidii daatada yacni waxay nebiga iyo saxaabadu ku hadleen baa'in ma aha cahdigii saxaabada oo la yaqaanay laakiin jahmiyadii iyo ahlubidaci markay yidhahdeen in allaaha fii kulli makaan ayaa culimmadii iyo a'immadii ahlu sunnuhu ay ku hadleen anna allaha mustawin calaa carshihi baa'inun min khalqih iyagoo shubhadaa kula dagaalamaya fii kulli makaaninta marka ahlu sunnuhuna waa aqbaleen oo qabuul bay kula kulmeen manay inkirin waayo waxaa keentay inxiraafkaas waxa uu sheekhu yidhi faidaa tabayana haddaba haddii uu caddaaday bulaanu haadaa kaa baatilnimadiisu hadduu caddaaday arrinkaas min annaaxiyati alafdiyati xagga lafdiga iyo walmacnawiyati xagga macnahaba yacnii arrinkaa baatilnimadiisu hadday ka caddaatay lafdi ahaan iyo macno ahaanba oo lafdigiina aan u keensanayn macnihiina aanu munaasab ku ahayn oo aanay waxa weeyaan aanu macnuhuna macnaha muraadkiina aanu caynka ahayn dee tacayana markaa waxa caynoobay oo halkaa ka caddaanaya an yakuuna inuu ahaado daahirulkalaami kalaamka daahirkiisu inuu ahaado huwa isagu alqowlu athaani tacayana waxa caynoobaya dhe an yakuuna inuu ahaado daahirulkalaam hadalka daahirkiisu inuu ahaado huwa daahirkaasi alqowl athaani qowlka labaad inuu ahaado oo maxay ah anna safiinata in doontu tajriya ay soconaysay walxaal caynullaahi ilaahay ishiisuna tarcaahaa ay ilaalinayso wataklowhaa ay xifdinayso ahlu sunnaha dee caqiidadoodana waxaa ka mid a inuu ilaahay laba indhood oo munaasab ku ah uu leeyahay waana taynu soo sheegnay xataa caamadu inay waa sifaadka ay sugto indhan laga baqaa ilaahay bay ku yaallaan laakiin ahlubidaca qaarkood oo cilmi u nisbo sheeganaya waxay caamadu qirtay ayay diideen markaa dee aragtiduna yacni waxay ka laazimaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala indha uu wax ku arkay inuu leeyahy oo waa laazim iyo malzuum indhana ilaahay waa leeyahay munaasab ku ah ru'yaduna waa sifo alla loo sugayo marka xaqu waxa uu noqonayaa buu yidhi daahirku hadalka labaad ee qowlka labaad oo ah anna safiinata in doontu tajriya ay soconayso walxaal caynullaahi ilaahay ishiisuna tarcaahaa ay ilaalinayso wataklowha ay xifdinayso wakadaalika sidaasoo kalena ayaa tarbiyatu muusa nebi muuse barbaarintiisa iyo tarbiyadiisuna takuuna ay ugu ahaanaysaa calaa cayni illaahi ilaahay ishiisa yarcaahu iyadoo alla uu ilaalinayo oo wayakla'uhu uu xifdinayo bihaa ishaa uu ku xifdinayo oo walitusna calaa cayni waa si aragtidaydiiyo ilaalintayda lagugu barbaariyo oo aan kuu ilaaliyo weeyi wa haadaakaasina macnaa qowli bacdi salafi dadkii wanaagsanaaye hore badhkood odhaahday yidhaahdeen macnaheedii weeyi maxay ay yidhaahdeen bimar'a minii aragti aniga iga ahaatay oo yacnii salafka qaarkood maxay ku fasireen tajri way soconaysaa biacyuninaa ay bimar'a minii aragti aniga iga ahaatay bay ku soconaysa marka yacnii in lagu fasiro bimar'a minii yacnii macnaha looga jeediyo muraadkiisu kaa weeyi fa in allaha maxaa ilay alla tacaalaa korreeyi idaa kaana markuu ahaaday yakla'uhu mid ku ilaalinaya bicaynihi ishiisa yacnii lazima waxaa ka laasimaya min daalika arrinkaasi an yaraahu inuu arkayo oo macnaha tajri biacyunina bimar'a mini yacni maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu arkayo dee way ka laasimaysaa ru'yadu maadaama uu ishiisa ku ilaalinayo inuu arkayana waa ka laazimaysa oo doontii uu arkayey oo nebi muuse uu arkayey maadaama uu ilaalinayo fa ina allaha maxaa ilay alla tacaalaa korreeyey idaa kaana markuu ahaaday yakla'uhu mid ku ilaalinaya bicaynihi ishiisa ku ilaalinaya nebi muuse laazimo waxaa ka laasimaya min daalika yacni ilaalintaasi an yaraahu inuu arkayo ayaa ka laasimaysa marka waa altafsiiru bilaazim baa la ydhaha macnaha marka la leeyahay bimar'a mini waa altafsiiru bilaazim oo wixii ka laasimaya ayaa lagu fasiray waa laazim iyo malzuum oo yacnii aragtida iyo isha ilaahay uu eegaya uu arkayo wixii ka laasimaya waa ru'yada oo ru'yadu waxay ka laasimaysaa in ilaahay ishiisa uu ku ilaalinayo marka waa tafsiir bilaazim wax isdiidayana ma aha ru'yaduna waa sifo alla uu leeyahay indhuhuna waa sifo alla uu leeyahay labada midna la diidi maayo marka tajri biacyunina iyo walitusnaa calaa cayni bimar'a mini fasiridda lagu fasiray waa tafsiir saxa ta'wiilna ma aha ee waa macnihii ka laazimayey uun walaazimu lmacnaa macnaha laasimkiisa asaxiixi ee saxiixa ah macnaha saxiixa ah laasimka ka dhashaana juz-un waa qeyb minhu isaga ka mid ah kamaa huwa macluumun sida lagu yaqaano min dalaalati lafdi lafdiga dalaalada uu tusiyo waxa uu yidhi macnaha saxiixa ah wixii ka laasimaana waa qeyb ka mid a sida lagu yaqaano dalaalada lafdiga uu tusiyo macaanidiisa xaysu takuunu waxay ahaataa dalaalada lafdiga uu macnihiisa tusiyaa bilmutaabaqati mutaabaqo oo ah in lafdigu macnihii loo dejiyey si dhammaystiran u wada tusiyo watadamuni iyo tadamun oo ah lafdigu macnihii loo dejiyey wax ka mida inuu keensado iyo waliltizaami iltizaam oo ah lafdigu macno aan loo dejin oo macnihiisi yacni ka baxsan inuu tusiyo iltizaamku waa macno khaarij ka ah musamaha lafdiga iyo macnihiisi waa macno ka baxsan oo tusaale ahaan albeyt oo kale dalaalat lmutaabaqa waa maxay inuu guriga mukawinaadkiisa oo dhan ku tusiyo waa dalaalat lmutaabaqa dalaalatu tadamunna wax ka mida qolkii hurdada ama kurfo ka mida dalaalatu iltizaamna ciddii dhistay inuu ku tusiyo ilan iska dhismi maaye kadalika lafdu ismu lkhaaliq dalaalatu lmutaabaqa maxay noqonaysaa inuu daatada alle iyo sifadiisaba ku tusiyo oo mutaabaqa tadamunna inuu daatadoo keliya ku tusiyo ama sifadoo keliya iltizaamna cilmiga iyo qudrada waayo ilaahay wuxuu wax ku abuurayba waa bicilmihi wa qudrati wallahu aclam